subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan xarunta nabadda ee maraykanka waxaa gelinkii dambe ee shalay lagu qabtay shir looga hadlayey sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay ee gaaraysa shanta bilyan ee dollar waxaa kulankaasi kasoo qayb galay saraakiil ka socday hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka bangiga adduunka iyo deeqbixiyaasha caalamka intii uu socday shirka ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaalka soomaaliya iyo waxa ay dowladda soomaaliya u rabto in deynta looga cafiyo laga dhageystay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle sahre cabdi axmed oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa warbixintan nooga diyaarisay kulanka waxa uu ahaa mid su-aale lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan bayle waxa uuna ahaa shir muddooyinkanba laga soo shaqaynayay si loo dhiraandhiriyo in soomaaliya ay afkeeda ku sheegato in laga cafiyo qaanta sannadaha badan qaadatay ee dulsaarkeeda uu ka badan yahay cadadkii horey loogu lahaa soomaaliya in deyntan laga cafiyo soomaaliya ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo aad u dheer waxaana ku gadaaman sharuudo laga raba inay dowladda soomaaliya kasoo baxdo erig lecomte oo ah madaxa hay-adda jubilee u s a network waxa uu sharaxay in dal ku jiro qalalaaso argagixiso deganaansho la-aanna ay ka jirto ay muhiim u tahay in laga cafiyo deyntan toddoba iyo labaatanka qaanbixiyayaal deymaha soomaaliya ku leh waxaa ka mid ah shan ilaa iyo lix dhinac oo ah kuwa ugu muhiimsan waxaana kaalinta hore ku jirta dowladda maraykanka oo soomaaliya xiriir wanaagsan la leh marka ay timaado la dagaalanka argagixisada shanta kale ee dhinac waxaa ka mid ah itaaliya faransiiska international monitary fund iyo wool bankiga waa in horey loogu socdaa deen cafinta raadinteeda waayo afar dhibic lix bilyan oo dollar waddan leh toban milyan oo dad ah oo sabool ah in laga dhaafa deyntan uma ahan keliya ahamiyad laakiinse waa wax qalbi wanaag leh bangiga horumarinta afrika ayaa haweenaydii ka socotay ninena nawabafuto waxa ay sheegtay in tobankii sano ee soomaaliya uu kasoo shaqaynaya bangigaasi horumarintiisa ay maanta soomaaliya joogto wakhti ka wanaagsan kii hore deymaha oo laga cafiyana ay dhabaha u xaari doonto ayay tiri horumar qaraweyn
si halkeeda loogu sii hayo dadaalada dib usoo kabashada ah iyo horumar la gaarsiiyo soomaaliya ayaa u baahan deeq ay hesho soomaaliya taas oo haatanba diyaar ku ah xanaanka deeqbixinta in laga cafiyo deynta hadda lagu qiyaasayo afar dhibic lix bilyan oo dollar soomaaliya waxay aalad muhiima u tahay in irdaha ay u furto khayraad horumarineed oo hor leh marka laga soo tago in ay dadaalayso dowladda wax badan kuma saacidi karto inay u abuurto fursado dhaqaale muwaadiniinteeda wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan bayle oo ku dheeraaday inuu ka dhaadhiciyo deeqbixiyaasha iyo sidoo kale dalalkii wakiiladooda ay kasoo qayb galeen shirkan sida muhiim ay ugu tahay soomaaliya in laga cafiyo deymahan ayaan weydiiyey ahmiyadda ay u leedahay soomaaliya haddii deyntaasi laga dhaafo marka i m f ta oo joogtay way ka hadleen african development bank waa ka hadlay marka hadde waxaan waxaan halkan u joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qayb gelaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay og tahay wax ay samaynayso oo ay la falgelayso beesha caalamka inay la falgelayso wixii lanooga baahan yahay inaan samaynayno inaan dhinac ayaga xajinayno in badan baa soomaalida lala hadlay kuma kalsoona in kalsooni mar uun lanaga arko ayaa ayaan ayaan ayaan iibinaynaa waana iibsanaysa mar kale wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle waxa uu yiri laakiin waxaan u baahanahay waxa weeye in la yidhahdo soomaaliya way gaadha halkii looga baahnaa dabeetana laynoo furo waxyaalaha adduunyada kala qaadato oo la yidhahdo concessionary resources deeq in laynoo furo ayaan u baahannahay dabeetana deynta cafideedu waktigeeda iska qaadanaysa waqtiga iska qaada leanna imikaba deynta ma bixina maarata marka dadku inay saa fahmaan ayaa la qaata fadhiga loo baahan yahay qaraar qaadashada anigu aan u bixiyey waxaa weeye fadhi la odhanaya soomaaliya normal bay noqotay ha loo furo daaqadaha waxaan doonaynaa inaan dhisno waxaa la yidhaha credibility ama kalsooni iyaan dhisaynaa kalsoonidaan dhisayna waxaa weeyaan kalsooniya mas-uulnimo ku jirto mas-uulnimo ku qeexan tahay dalkani muddo ayuu dhibaata kusoo jiray dhibaatada inuu ka baxaan rabnaa si waxgarad lena inuu uga baxaan rabnaa deyn baad ka bixi haddana deynkanaad geli annaga macquulnala maaha hadday dad kale sameeyeen dad kale anagu dadka kale mayihin meelnaba kuma odhanayna kumana odhanayna madaxayana kuma jirto dhinacyada ururada bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa waxaa ka socday dhowr qof waxa ayna qudhooda ka hadleen xaaladda dhabta ee ka jirta soomaaliya magacay waa cabdulaahi maxamed xirsi waxaan u shaqeeyaa hay-ad liyada nabad ka socda soomaaliya firkani wuxuu ku saabsanaa sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta waxaana isugu yimid dad fiican oo maratay meelo kale ka duwan oo ka yimid waxaan u arkaa inay tahay barashar fiican ama maratay culays fiican oo dad kala saaraya hay-adaha caalamiga inay deynta soomaaliya ka dhaafaan waxaan rajeynaynaa in maratay dowladda soomaaliya tallaabooyin badan bay qaaday tallaabooyinkii qaadeen waxaa ka mid a inay maratay arrimaha wax ka qabashada xagga maamulka dhaqaalaha ay wax ka qabatay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waaye xaliima cali aadan waxaan u shaqeeyaa ururka ladhaha safe somali women children oo magac s s w c halkan shirka waxaan u imaan waxay ahayd waxaa laga hadlayaa deynta soomaaliya oo four point six billion sida loogu cafin lahay ummadda kasoo qayb gashana waxay ahaayeen dad oo oo badan positive trajectory hadda loo loo arkaya so hopefully insha allah ilaahay intuu noo fududeeyo sida deynta looga cafin lahay khubarada dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegay in caqabad xooggan ay ku tahay lacagtan qaansheegadka ee soomaaliya lagu leeyahay haddii la furdaamiyana ay dowladda ku dhiiri gelin karto inay hesho deymo horle iyo sidoo kale maalgashi shisheeye inkastoo iskudaygan ay soomaaliya wado haddana uma sahlana si fudud in waddamo muddo aad u dheer dhaqaale intaasi ku lahaa soomaaliya oo wakhtiganba weli aan cagaheeda si rasmiya ugu taagnayn inay qaantaasi ka dhaafaan waxaase jiri doona kulamo dambe oo loo madlan yahay oo weli soomaaliya ay ugu ololeynayso in deymahaasi laga daayo
aad ay u mahadsan tahay sahar cabdi axmed ayaana warbixintaasi isugu kaasoo dabrada halkana kasoo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta